dhinaca kalena isna waxaa si aada u cambaariyey tolkaas maanta ka dhacay magaalada berbere xarunta gobolka saaxil wasiirka xigeenkii hore ee dhinaca amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha somalilan bilaahi abakor oo dhowaanahanba si kulul u dhaliilayay xukuumadda madaxweyne silaayo isagoo oo sheegay in ay tani ay tahay tallaabo kale oo muujinaysa sida loo khalkhalgelinayo ammaanka iyo wadajirka dadka waxaanuu yidhi cabdilaahi abakor bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah sidaa u sheegay gudoomiyihii golaha dhexe ee xisbiga jaamac shabeell waxaa soo socday iminka muddo laba cisho ah in gobolka saaxil gaar ahaan caasimadiisa degmada berbera laba saddex jeer in la isku dayay in shalayba waa la xidhay xildhibaanada muddo saacada xidhnaayeen iyo gudoomiyuhu lakiin waxa lagu sii dayay compromise ah beri baa laydin ogolaanaya inaad taageertaan musharaxnimada gudoomiyaha xisbiga maantana imika waxay xidhan yihiin waa waa asbaabtaas horena waanu sheegayoo lama weli lama gaadhin dalkan halkii lala doonayay inuu gaadho waa waa tallaabooyin horu socda shalay waxaanu maqlayna inay xukuumaddu tihi waxaan ogon lahay wadaxaajood iyo dhexdhexaadin maantana waxaad arkaysaan tallaabadan la qaadaayo waxaad arkaysaan xubnihii dowladda ka tirsanaa ee la magacaabay ee guddida fulinta ahaa in ilaa xalay lala shiraayey waxaad ka warhaysaan in agaasimayaashii beelaha ilaa xalay la shirinayay waxaasoo dhan waxay inoo muujinayaan inaanay diyaar loo ahayn sidaan hore idinku sheegay dalkan inuu nabadgelyo sii ahaado in lagu wada noolaado in la ysqanciyo iyo in la ysdoorto labadaba marka aad iyo aad baan hortu cambaaraynaynaa xadhigaa foosha xun leh xildhibaanadu waxay leeyihin de constituency bay leeyihiin immunity bay leeyihiin dhowrsanaan bay leeyihiin maanta ninka xildhibaan xidhay de waxa u reeban u hadhay aanu ma garan karno waxa weeyaan sidii siyaad barre inuu kaarayaal dee inuu malka durduro hargeysa in la sameeyo inbaa inoo hadho dadka la laayo qodobkaasu maanu malaynaya inay xigi doonto insha allah haddoo la ka dhigo markaa waxaanu leenahay sharciyadda iyo distoorka ha la dhowro nina ninkan ma xoog roona haddii xoog noqoto ragga maanta xidhaya xildhibaanada xidhaya wallahi inaana hargeysa iman karin hadday sharcigu meesha ka baxo inaana iman karin baan lakiin sharci baynu ku dhaqannaa sharciga haddii la dhowri waayana dee foolxumaa iman doonta rag bay kaarayaal soo kaxayn doonaan hadday joojin waayaan waxaa iminka wadaan hargeysa ku iman doona kaarayaal waa ballanna waan idiin qaadayna haddoo la ka dhigo haddii joojin waayaan marka waxaanu leenahay war sharciyadda ha la dhowro qofku wuxuu ku yahay madaxweyne waa xeer iyo sharci qofku wuxuu xildhibaan ku yahayna waa xeer iyo sharci qofku wuxuu wasiir ku yahay waa xeer iyo sharci qofku wuxuu gudoomiye wuxuu ku yahayna waa xeer iyo sharci haddii la dhowri waayo dee lama kala xoog roonaa marka waxaan leenahay nimankaas si degdega loo sii daayo haddii la sii dayn waayana de waxa weyan sharciyaddii dalka waa la laabay annaguna dhinacayaga on laabi doonno insha allah haddoo la ka dhigo waanad mahadsantihi